iminkana fiiri taswiirta tobanaad maalin maalmaha ka mida ayaa waxa uu yimid farrin wale nebi ayuub
oo sayidow xoolahaagii waa la boobay oo waxaa yimid niman xun oo arigaagii waa la dhacay iyo dameerahaadii iyo dibidaadii shaqaalihiina waa la laayay sayidow ka kac waxaa keliya ee nahay ninkii ka badbaaday dhibaatada ayada ah markii ayuub kaasi uu la hadlayey waxaa kale uu yimid addoon kale ama nin kaleoo shaqaalihiisa oo cararaya
sayidow waxaa dhacday danab oo arigaadii dhan wuu dhammaaday oo arigii dhan wuu dhammaaday aniga keliya ayaa ka soo baxsaday si aan kugu sheego
oo haddana nebi ayuub waxaa u yimid mid kale oo shaqaalihiisa ka mida
sayidow waxaa imid saddex kooxood oo tuugo ah oo waxa ay dhaceen xoolahaagii oo waxa anahay midka keliya ee ka soo badbaaday si aan aniga kugu sheego oo haddana waxaa u yimid nebi ayuub nin kale oo isagu farrin u wada oo shaqaalihiisa ahaa
sayidow gabdhahaagii iyo wiilasha dhan way dhinteen waxa ay lahaayeen casuumid oo waxaa timid dabeel weyn oo gurigii wuu gadoomay oo way wada dhinteen oo waxaan ahay midka keliya ee ka soo baxsaday ee hadda warka kuu wada
haddaba saaxiibow sideebaad u malaynaysaa nebi ayuub xaalkiisu hadda inuu yahay sidee baad see u dareemi lahayd haddii waxyaalahan ku dhacay nebi ayuub ee balaayooyinka ahi adiga ay kugu dhacaan waayo nebi ayuub xoolihiisii iyo carruurtiisii iyo maalkiisii oo dhan waa ay baabi'een waxaanad ku arki karaysaa taswiirta sida uu nebi ayuub iminka uu aad ugu murugaysan yahay laakiin saaxiibow ma ogtahay waxa uu yidhi nebi ayuub waxa uu yidhi waxba lamaanan dhalin waxbana lama tegi doono ilaah ayaa i siiyey maalka iyo xoolaha badan haddana isaga ayaa iga qaatay magaciisu ilaa ha weynaado oo ha ammaanaado inkastoo waxyaalahan xunxun oo ay ku dhaceen nebi ayuub nebi ayuub marna ilaah ma habaarin marna ilaah kuma caasiyoobin ma u malaynaysaa inaad sidaa nebi ayuub oo kale ahaan lahayd haddii waxyaalahaasi oo kale kugu dhici lahaayeen